wafduu soo gaamiyay wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya iyo wasiirada wasaarado beero maamul goboleedyada dalkiyaha deeri magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wasiirka iyo wafdi sheeweyba eelboorka magaalada baydhabaha ka dhawaayay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed ujeedka socdaalka wasiirada iyo wafduhu soo gaamiyay iyo ee xoojiyowka tacbishada beero iyo la qobsadowka isbedelka cimilada ee sanadka lamada kun labaatiyo afarta wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya isaaq cali subag yo sheegay in yo ka faraxsiyin in baydhabo ka dhawaayeen wafdiga wasiirka iyo wasiiro maamul goboleedyada marka hore may aan mahadnagaane waan hadhawaayana wasiirka wasaaradda iyo waraabka beeraha dowladda federaalk soomaaliya wasiir maareye oo safar shaq ah ka deeri koonfur galbeed oo usu muddo kooban iyo roogi doona walaagay oo kolley socdaalka safarka ee usii nin ku horama doona usii indhaafee tan labaad eg mahadnaga faday wasiire saaxiibaday ah oo wada shaqeedan oo dhexayd oo hana dhawaayay oo wakti hore halise ita un habani wakti kulley waraalindeera taa beeran dhawaay eedyada ka mahadsanyiin wasiire oo galmudug iyo hirshabeelle kulley wasiirka hirshabeelle wadin koreyti bay dhow kooya aqmalaya inteeta iyo wasiir galmudug bay dhow ka shaqeyn jiray kase iyoona ha ka dhawaayana lamadun beer insha allah bay dhow sii roogi doogna wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye iyo kumahadnagay hadhawaayowka maqaamshi eedkan saraaye ee lankasuubi caasimada kumeel gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya weyne wasiirku isuku warbiyey ujeedka safarshey oo ah ini la maday istaraatiijiyada wasaarado beero federaalka iyo tanheer dowlad goboleed iyo xoojinta tacbishada beero iyo la qobsadowka isbedelka cimilada
qorshahayaga waa cadyahay waxaa weeye kow inaanu samaysano istraatiijiyad waa waa noo samaysantay laakiin xoojino horumarino istraatiijiyadda shanta sane soo socota oo lagu dari doono qorshaha isbedelka qaranka national transformation plan ten ee hadda ka socda dowladda federaalka ahi waddo istraatiijiyadda inaanu xoojino waanaan xafiisyo ku qorin aanu shacabka iyo iskaashatooyinka beeraleyda la kulanno baahidooda ogaadno ku darno qodobka labaad aanu u socona waxaa weeye inaanu structurekayaga labada xeer ee dowladda iyo structureka bulshadaanu u shaqayno inaan hagaajino si aanu markaanu doonayno inaanu taageero gaadhsiino ay noogu fududaato waxaa noo sadexa brojectiyada aanu doonayno inaanu ka hirgelino dalka ama maamul goboleeda dalka inaanu qiimayno hore halkan waxaanu ugu soo dirnay dad aqoon-yahaniina oo actually uu hogaaminayo agaasime cabdi agaasimaha blant protectionka waxay la kulmeen wasaaradda iyo iskaashatooyinka kabacdina waxay sameeyeen projectis la doonayo in halkan laga hirgeliyo oo halkii markii hore ama dowladda waxaa laga helo ama beesha caalamka waxaa laga helo baahidayada naloo sheegi jiray aanu doonayno inaan baahidayada annaku hadda sheegan